أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أما بعد waxaan halkan ka gelaynaa in shاء الlahu taعaalى tafsiru suuraة الtوبة suuraddan magacyo badan ayay leedahay waxaa ka mid a magacyadeeda suuratu tawba waxaa kaloo la yidhaahdaa suuratu baraa-a oo ay ku bilaabatay magacyo badan oo kalena way leedahay oo lagu magacaabo oo lagu magacaabay suuratu lfaadixa waa la yidhaahdaa suuraddii wax fadeexeyneysay sababtoo ah munaafiqiinta iyo axwaashooday ka waramaysaa suuratu lmubachira waa la yidhaahdaa uurka munaafiqiinta waxa ku jira ayay soo quftay oo saciid ibnu jubayr ardayga ibnu cabaas waxa uu yidhi ibnu cabaas baan waxaan ku idhi suuratu tawba markaasuu yidhi hiya alfaadixatu waa midii wax ceebaysay maa zaalat tatruku maynan ka tegin maa zaalat tanzilu ma aynan ka zuulin inay ay degayso wa minhum wa minhum inay ku jiraan xataa danuu annahaa lam tubqi axada minhum ilaa dukira fiiha ilaa dadkii ay munaafiqiintii u maleeyeen wax iyaga ka midaba inaan laga tegaynin ilaa suuradda inay sheegtay maahani oo wa minhum wa minhum wa minhum baa ku badan suuradda suuraddaani waxay ka waramaysaa marka ghaswatu tabuuk dagaa ghaswadii ugu dambeysay ama duulaankii ugu dambeeyo nabiga sala allahu calayh waali wasalam uu duulo oo tabuuk dhanka iyo shaam uu u duulo tabuuk madiina waxay ka jirtaa dhanka urdun xuduudda urdun iyo sacuudiga ayayna hadda magaaladu ay ku taallaa meelahaasay u dhowdahay oo waxayna xisaabsan tahay sacuudiga waana meeshii nebiga u baxay oo uu ugu baxay inuu ku qaabilo ciidan xoog badan oo xadaarad iyo ilbaxnimo aada u xoog badanna lahaayeen ruom ayuu meeshaas marka uga hortegay oo markaa taasaana ugu dambeysay nebiga sala allahu calayh waali wasalam duulaamadiisa waxayna tusaysay nebigu markaa inuu ka faraxashay jasiirat alcarab iyo dhulkan xijaaz iyo dacwadiisii inay gashay oo markaasi yacnii inuu u gudbay dacwadii u tallaabiyey dhankaa iyo shaam dhankan kalena furs iyo meelaha marka xaggeeda khulafaa-u raashidiinka iyo ayaa gaareen oo dhammaystireen suuradda marka khaswadaabay ka waramaysaa iyo axwaasheeda munaafiqiintana aada iyo aaday uga waramaysaa oo wixii uurkooda ku jiray ayay bannaanka soo dhigtay waxaa kaley suuraddu ka hadlaysaa ballamadii nebiga gaalada kula jiray mushrikiintii maka iyo quraysh ballamadaa iyagana in la gebagabeeyo oo muddo loo yeelo oo iyadana marka nadaam ayaa allah subxaanahu wa tacaala uu ugu yeelayaa suuraddana meeshaasayba ku bilaabmaysaa heshiisyadu inay ka waranto suuraddan marka bisin ma laha aimadu waxay ka hadlaan sababta aan bisin loogu yeelin dhowr qowl ayayna sheegaan waxaana qaarkood ay yidhaahdaan carabtu marka ay dagaal ogeysiinayso oo ay heshiis rabaan inay ka baxaan oo ay warqadaas inay qoraan ay rabaan bisin kuma bilaabi jirin iyaga marka bisinka waa yaqaaneen oo bismika allaahuma ayay qori jireen marka ay nabad iyo wax rabaan ama ay ka hadlayaanna bismika allaahuma ay ku qori jireen marka ay heshiis rabaan inay ka baxaanna wax bisina maynan u yeeli jirin warqadda ay dirayaan iyaga marka warkii ay fahmayeen baa lagula hadlayaayo suuradda maadaama ay heshiisyadaas oo dhan ay baabi-inayso oo wixii heshiis ahaa lasoo afjari rabo bisin laguma bilaabin marka calaa caadatihim waxaa kale qowl kale uu leeyahay cuhmaan bnu cafaan radia allahu canhu ayaa wuxuu yidhi nebiga wuxuu dhihi jiray dacuu hadihi al aayata fi suurati alatii yudkaru fiiha kada aayad hiblaayo suurad hiblaayo dhexdhiga isagaana dhihi jiray buu yidhi wa kaanat alanfaalu mima nazala bilmadiina suuraddii aan hadda kasoo baxnay suuratu lanfaalna waxay ka mid ahayd suuradihii madiine kusoo degay wa kaanat baraa'atu min aakhiri maa nazal baraa-ana waxay ahayd qur-aankii soo degay kuwii ugu dambeeyey wa kaanat qisatuhaa shabiihatan biqisatihaa labada qisana waa isku eg yihiin oo anfaal iyo towba wa qubida rasuulu llahi sal ll slama nabigiina waa dhintay walam yubayin lanaa annahaa minhaa isagoo noo caddaynin baraa-a iyo anfaal inay suurad isku yihiin ayuu nebigu dhintay buu yidhi ayb marka sidaa markay dhacday fa min hama marka meeshaa maadaama shabahna uu ka dhaxeeyo ayaa qarantu baynahumaa anfaal iyo towba waa isla xidhiiriyey buu yidhi walam aktub baynahumaa mana ku qorin satra bismi illaahi raxmaani raxiim bisinkuna laba suuradood u kala uu kala celinayay oo bismi illahi raxmaan raxiim faatixada waa aayad ka mid a suuradaha kale laakiin inay suuraddan dhammaatay suurad kale bilaabmayso unbuu tusaa marka maadaama nebigu sidaa nooga tegay labada suuradna isku eg yihiin ee bisinkii kuma aanan qorin buu yihi marka oo anfaal iyo towba waa israacayaan marka nacam sidaas ayaana masaaxifta qur-aanka oo ay u qoreen asxaabta ee a-imada muslimiintana sidaasay ku ijmaaceen masaaxifta marka bismi illaahi raxmaan raxiim uma yeelin suuraddan bilowgeeda suuratu towba ee waxayna ka mid tahay suuraddan aan hadda ku jirno asabcu tiwaal toddobada suuradoo dhaadheertii ugu dambeysay waay marka anfaal iyo iyada marka suuradoo kale laga dhigo waa tii ugu dambeysay wixii hadda ka dambeeya suuraddan markay dhammaato waxaan gelaynaa suwarka la yidhaahdo asuwaru lmi-iin suuradaha boqol boqolka aayadood iyo meelaha gaaraya kuwii dhaadheeraa marka waan kasoo baxaynaa qur-aanku wuxuu u qeybsamaa sabcu tiwaal toddobada aada u dhaadheer almi-iin waa almi-iin marka waa yunus iyo wixii meelahaas ka bilowdo ee qur-aankii qeyb kalena waxaa la yidhaha almufasal mufasalku waa annaga kaan u naqaano jallaadka qamiis ee suuratu xujuraad ka bilaabmayo ama suuratu qaafba laga bilaabo kuwaasna waa qur-aanka mufasalka ah hoos marka lasii aadana qur-aankii marka mufasalkiibaa wuxuu kala baxayaa diwaal awsaad iyo qisaar qisaarku marka waa kuwa qur-aanka ugu dambeeyo waduxaa iyo inta ka hooseyso oo allahu akbarta aan u naqaano innaga ayb marka qeyb baan marka ka baxaynaa suuraddani hadday dhammaato in shaa allahu tacaala ayb suuradda marka waa suura madaniya qur-aankii madiina kusoo degay waay bacda alhijri ay soo degtay ilaa labada aayadooda ugu dambeysaa maka kusoo degeen inta kale suuraddu waxay kusoo degtay bacda alhijra nebigu markuu hijrooday ayay soo degtay qaala tacaala allah wuxuu yidhi baraa'at min allahi wa rasuulihi haadihi tani aayadahan soo socdo ama suura suuraddani baraa-atun weeyaan fogaansho min allaahi fogaanshaha oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday iyo wa rasuulihi rasuulkiisa xaggiisa ka ahaaday ila aladiina kuwiina loo fogaanayo caahadtum aada la ballantanteen min almushrikiina xaal ay mushrikiinta ka mid yihiin ayaa heshiisyadoodii loogaga fogaanayaa qul lahum waxaa ku tiraahdaa nebiyow fasiixuu socda fil ardi dhulka korkiisa ku socda arbacata ashhurin afar bilood dhulka korkiisa iska mushaaxa oo ku socda dagaal idinkoon ka cabsanaynin waclamuu ogaada annakum idinku gayru mucjizillaahi kuwa alla cajzi gelinaya inaydnan ahayn kuwa ilaahay cajzi gelinaya keyrkood inaad tihiin ogaada wa ana allaha waxaad ogaataan alle muqsilkaafiriina kuwa diiday oo ku gaaloobay mid hoojinayo oo dullaynayo inuu yahayna ogaada suuradda markiiba waxay ku bilaabatay marka kala fogaansho alle iyo rasuulkii iyo gaaladu waa kala fogaanayaan ayb haadihi tani marka baraa-atun waa khabar oo mubtada loo soo qadaraya haadihi baa la dhahayaa waxaa kaloo bannaan baraa-atun mubtada inta laga dhigo ila ladiina caahadtumna khabar loogaga dhigo mubtadahani nakiraba ha iska ahaadee saa'iq bow wataayo nakira mawsuufa waayo nakirada haddii la sifeeyana macrifaday usoo dhowaataa in la lagu mubtadaystana waa bannaan tahay musawiqaadkuna waa ka mid ayb marka haadihi tani labadaa wej baa ku jirta icraabteeda haadihi tani aayadahan soo socdo baraa-atun weeyaan beri noqosho baraa-ada oo minallaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay wa rasuulihi rasuulkiisa xaggiisa ka ahaatay ila aladiina kuwii xaggoodana loogu beri noqonayo caahadtum aada la ballantanteen ee waxaa la ballamay waa nebiga sala allahu calayh waali wasalam nebiga waay waxa heshiiska la dhigtay haddana waxaa la leeyahay caahadtum idinka aada la ballantanteen maadaama heshiiska nebiga muslimiintao dhan ou u qaadan yahay oo iyaga laftooda marka nebigu ou imaamkooda yahay wax iyaga dhammaantood galeen ayaa laga dhigay marka meeshaana culimmadu waxay ka qaateen hadday laba qolo heshiis kala saxiixdaan qolada yacnii madaxdooda u kala saxiixayso qolo walbaana wixii madaxdooda u saxiixday bay qeyb ka noqonayaan ayb oo nimanka madaxda hadday jebiyaan heshiisku waa jabay macnuhu saasuu noqona oo shacabkii iyo loo noqon maayo mana la fiirinayo ayb maadaama alla uu yidhi caahadtum waxaa heshiiska galayna uu nebiga keligii ahaa ila aladiina kuwii caahadtum yaa fogaansho alleh rasuul xaggooda ka ahaatay ay ahaatay kuwa caahadtum aada la ballantanteen min almushrikiina xaal ay mushrikiintana ka mid yihiin kuwa fasiixuu socda qul lahum hadalku marka wuxuu ku socday haybu ku socday hadda marka khitaab buu aaday qul lahum waxaa ku tiraa nebi moxamedow fasiixuu iska socda oo mushaaxa fil ardi dhulka korkiisa arbacata ashhurin afar bilood socda dhulka korkiisa oo aan la idin taabanaynin aayaddan marka laba baxdi baa ku jirto fasiixuu fil ardi arbacata ashhurin ta hore waxay tahay afartan bilood yaa la siiyey waa in la fahmay u baahan tahay baxdiga labaad waxa uu yahay muddadaasi goormay bilaabmaysaa ta koowaad afartan bilood yaa la siiyey laba tafsiir baa ku jirto tafsiir wuxuu leeyahay dadkii nebigu la heshiiyey laba noocay ahaayeen noocna muddadoodu afar bilood way ka yar tahay oo muddada u dhiman heshiiskooda afar bilood muddo ka yar waayo qolana iyaga heshiiskoodu muddada uu ahaa waa ka badnaa afar bilood oo sanad ama labo iyo waxay ahaataba muddo afar bilood ka badan baa la siiyey heshiiskaani marka arbacata ashuurinta waxay u taallaa qoladii heshiiskoodu afar bilood oo ka yaraa ayaa waxaa la gaarsiiyey muddada ay ku xirxiranayaan oo ay heshiiskoodana uu gaarayo ilaa afar bilood ninkii marka bil labo saddex haystay afar baa la gaarsiiyey kii muddadiisu ka dheerayd intaasna inta ay muddadiisa tahay ayaa la siiyey waa qowl marka qowlka ibnu jariir dabarina kaasou doortay oo kuwa kale waxaa la dhihi doonaa fa atimuu ilayhim cahdahum ilaa muddatihim baa la dhihi doonaa isaga marka wuxuu yidhi wixii afar bilood ka yarna afaray ugu qaadanayaan ugu badnaan wixii muddo lahaana oo muddadoodu afar bilood ka badnaydna muddadoodaa la gaarsiina qolo saddexaad baa kasoo baxayso wixii aan muddaba loo yeelin heshiiskoodu iska furan heshiis furan ou ahaa kuwaasna iyaga heshiiskooda afar bil ayaa lagu soo xadida aayaddan marka laba qolay saameynay marka wixii heshiis aan muddaysnayn lahaa iyo wixii heshiiskoodu afar bilood ka yaraa afar biloodaa loo gaarsiina wixii heshiiskoodu afar bilood ka badnaana aayaddan ma ka warramayso fa atimuu ilayhim cahdahum ilaa muddatihim baa ka warramaysa qowlka labaad wuxuu leeyahay waxa dhanba waa afarta bilood oo ninkii heshiiskiisii uu ka yaryahay muddadiisu ka yar tahay afar bilood muddadaas uu haysanaya wixii heshiiskiisu ay afar bilood ka badnaydna afar baa laga soo dhigay oo muddadii heshiiska ogaada waa soo gaabatay waana afar bilood labadaas qowl baa ku kala jirto kan hore ibnu jariir baa rajaxay aayadaha aayadaha dambena saasay tusayaan aqwaal kalena waa jirtaan laakiin intan baan ku gaabinaynaa ayb oo marka jamaaca iyagu marka waxay leeyihiin hada ta'jiilun min allahi tacaala lilmushrikiin ninkii muddadiisu afar bilood ka yarayd afar biloodaa la gaarsiiyey kii muddadiisu ay ka badnaydna labada qowl waxay tahay muddadiisii baa loo yeelay oo la gaarsiinaya qowlka kalena wuxuu leeyay maya ninkii muddadiisu afar bilood ka badnayd afaru imaanaya ayb muddadu marka goormay bilaabmaysaa waxay bilaabmaysaa muddada waqtigay bilaabmaysa waa yowma alxaji alakbar maalinta marka yowma alxaji alakbar waa maalinta tobnaad ee ciidda ah amase maalinta sagaalaad oo carafaad ah markaasay muddadu bilaabmaya intay ku eg tahay marka rabiicu thaani to markay toban maalmood ka tagto ilaa afar bilood intaasa intaasay noqonaysaay y bisha carafa oo dulxija tobankeedu bilaabmay dulxija waxaa ku xigta muxaram muxaram waxaa ku xiga safar safar waxaa ku xiga rabiicul awal rabiicul awal waxaa ku xiga rabiicu thaani afarta bilood marka rabiicu thaani tobankeeda ayay ku ekaanaysaa ayb qofkii awal aan ballan hore u qabinna wax ballanaba aan la siininna ee isaga muddadiisu intay ka bilaabmaysaa isaga muddadiisu waxay ku eg tahay waa konton habeen sidiisaba waxayna ku imaaneysaa tobanka kontonkaas habeenna waa tobankan dula dulxija ay hadda markaa ay marayso bishaa dulxijo dhammee tan ku xigto waa muxaram waa bil xurmale ma la dagaalamaayo muxaram hadday dhammaato wixii ka dambeeya marka waa inuu waa waa dagaalkiisii marka waa bilaabmaya aduu marka meela meelahaasay gaarsiinayaan marka waa bilahaas marka shawaal iyo dulqacda iyo dulxija iyo iyo muxaram ayb bilaha qoladan iyagu aan muddana hore ulahayn heshiisna aan nebigu uunan kala dhexaynin waxaa la sugayaa un intay ka dhammaato ashhurulxurumka oo iyagana waxaa daboolaya faida insalaqa alashhuru lxurumu faqtuluu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum ta soo socoto ayb si halkaasay marka u qeyb qeybiyeen fasiixuu socda fi lardi dhulka korkiisa ku socda arbacata ashhurin afar bilood oo iska mushaaxa dagaal la-aan wax idin taabanaya ma leh waclamuu ogaada annakum idinku gayru mucjizillaahi kuwa ilaahay cajzi gelinayo geyrkood inaad tihiin yacnii kuwa alla cajzi gelinaya inaydnan ahayn ogaadahu wa ana allaha allana muqzi lkaafiriina gaalada midkii dullaynaya inuu yahayna ogaada heshiiskaa marka in la baabi'iyey eesidan xaalku isku bedelay waxaa dhacday sanadii sagaalaad nebigu xajka dad aada ayuu diray abubakar ayuuna wafdiga madax uga dhigay dadka inuu xajisiiyo abubakar baa kaxeeyey dadkii abubakar markuu tegay ee xajkii la aaday saa ogsoontihiin maka waxaa la furtay sanadkii sideedaad sanadii sagaalaad nebigu ma xajinin abubakara dadka xajisiiyo oo u diray ee abubakar oo maqan ayaa marka waxaa soo degtay suuraddan suuratu tawba suuraddan marka heshiis baa la baabi-inayaa heshiis haddii la baabi-inayana waa in loo sheego iyaga si ay ninkii nin walbaa meeshiisii ku gaaro oo muddadiisii isku cilcishto markay aayadahani soo degeen nebiga cali bnu abi aalib buu ka daba diray abubakar uu yihi orodoo kacoo xajka marka aada tagtaan dadka u iclaamayo carab markaa sanadaas sagaalaad gaaladuna waa soo xajinayeen meelaha marka ay qabaa-ilku degan yihiin xukunkan ka sheeg ayaa la yidhi cali cali marka waa baxay isaga iyo saxaabada halkaas bay marka ka sheegayeen oo marka cali uu xabeebsado abu hurayra sheegi jiray radia allahu canhu meeshaas marka abubakar shaqadaas maxaa loogu dhiibi waayey laba arrin arrinka koowaad waxay tahay de gadaashiisayba aayaduhu yimaadeen markii la diray ee arrin arrinka labaadna waxay tahay caadada carabta ay yaqaaneen waxay tahay heshiis marka la rabo ee nin ou galay imaam ah ama madax ah ou galo heshiiskaa baabi-intiisa cidda sheegi kartaa waa imaamkaasaa ku dhawaaqi karo ama dad dadka ugu dhow oo isaga u xigo inay sheegaan ee cali iyo nebigana ilmaadeeray ahaayeen saad ogsoontihiin iyaga marka luqadooda wax lagu fahamsiina ee aayaddu ma tusayso iyo diritaanka nebigu cali diray ma tusayso in cali abubakar ka fadli badan yahay ee arrin carabta ay taqaanaye caadadeeda ahayd baa lagula dhaqmaya waxaana ku tusayo dhanka kale haddii loo dhigay la yidhaah war waxaan muhimaddii xajka iyo tii salaadaaba ka weyne nebiga salaada markii uu xanuunsaday abubakar uu booskiisa istaajiyey xajkiina waa kaa dadka abubakar uu yidhi heshi gee xajka dadka cali oo joogo taasaa marka abubakar fadli ugu filan radia allahu canhu wa ardaahu wa adaanun marka alla wuxuu leeyahay iyo wa adaanun baraatun ay ku cadfan tahay wa adaanun wa iclaamun ogeysiin ogeysiinta oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa xaggiisa ka ahaatay weeyaan tani ilannaasi dadka la ogeysiinayo dhammaantood yowma alxaji xajka maalintiisana la ogeysiinayo al akbari ee weynee ee weynaa maalintii xajka ay ee weyninka badnayd maalintiisaasna la ogeysiinayo dadka maxaa la ogeysiinayaana ana allaha biana allaha alleh bari-un inuu yahay mid beri ka a min almushrikiina gaalada xaggooda wa rasuuluhu rasuulkiisuna bari-un weeyaan mid beri ka a min almushrikiina mushrikiinta fain tubtum haddii aada towbad keentaan ood soo laabataan ood shirkiga kasoo laabataan fa huwa towbada iyo soo laabadkaasaa khayrun khayr badan lakum idinka idiin khayr badan wain tawallaytum haddaad jeesataan faclamuu ogaada annakum idinku gayru mucjizillaahi ilaahay kuwa cajzi gelinaya inaydnan ahayn ogaada wabashir u bishaaray aladiina kuwii kafaruu kufriyey bicadaabin cadaab ugu bishaaray cadaabka oo aliimin mu'limin xanuujinayo arrinta la ogeysiinaya markaa heshiiska burintiisa iyo tanaka wa adaanun haadihi tani baraa-atun weeyaan iyo wa adaanun ogeysiin weeyaan midaani ogeysiinta oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay wa rasuulihi rasuulkiisa xaggiisa ka ahaatay ilannaasina la ogeysiiyo dadkii xaggooda la ogeysiinayo yowma alxaji xajka maalintiisana la ogeysiinayo dhexdeeda al akbari ee weyninka badnaa yowmulxaji alakbar marka carafo waayo waa la yidhi maalinta tobnaadoo yowmunaxrigana waa lagu fasiray maalintaas dhexdeeda ogeysiin la ogeysiinayo xag alle xag rasuul ka timid waxaa la ogeysiinayaa waa maxay ana allaha biana allaha ana allahana waa la akriyay ina allahana waa la akriyay ana allaha haddii la akriyo ba-a loo soo qadarayaa biana allaha baa lagu ogeysiinayaa haddii ina allaha la yihaahdana bimacnaa wa adaanunta ayaa waxay la macno leedahay alle qaala oo kaley la macno tahay bacda alqowlna inada waa la hoos dhigi jiray ayb ana allaha biana allaha alle ayaa la ogeysiinayaa dadkii beri-un inuu yahay beri min min almushrikiina mushrikiintii uu beri ka yahay wa rasuuluhu rasuulkiisana beri-un weeyaan mid beri ka ah min almushrikiina marka wa rasuuluhu waa rafcisan tahay waxaa laga dhigayaa mubtada khabara loo soo qadaraa wa rasuuluhu beri-un waxaa kaloo bannaan wa rasuuluhu in lagu cadfo ana allaahada maxalka in lagaga cadfo leanna ana allaha waa jumla ismiya jumla ismiyana maxalka waxay ka tahay marfuuc ayb aayaddan marka waxay yidhaahdaan dadka asbaabaha marka naxwada in la qoro sababtay iyo qiso marka waxay sheegaan aayaddan baa ka mid oo nin waxaa jiray akrinayo dhahayo ana allaha bari-un min almushrikiina wa rasuulihi buu yihi nacam wa rasuulihi markuu akriyay baa nin reebaadiyaa maqlay markaasuu yihi anna beri baan ka ahay yuu yihi rasuulkaas haddiiba alla uu beri ka yahay leanna macnuhu wuxuu noqonayaa marka alla beri buu ka yahay mushrikiinta iyo rasuulkiisana beriyuu ka yahay sidaana maahan macnaha nacam shaqalkaa marka la qaldaayo waxa uu keenayo balfiiri marka cumar markaasu wuxuu amray in naxwada la qoro awal naxwada dadku waa iska yaqaaneen markaa wuxuu amray in naxwadii la qoro oo dadku ay naxwada bartaan si aynan uqal carabkoodu ounan wa ounan qalad u yeelanin ayb fain tubtum haddii aada towbad keentaan ood shirkigii kasoo laabataan fa huwa towbadkeenkaasi khayrun lakum mid idin khayr badan weeyaan lakum idinku wain tawallaytum haddaad jeesataanna faclamuu ogaada annakum idinku gayru mucjizillaahi ilaahay kuwa cajzi gelinaya inaydnan ahayn ogaada wabashir bishaaree aladiina kuwii kafaruu kufriyeyna bicadaabin ugu bishaarey cadaabka oo aliimin mu'limin xanuujinayo ila aladiina caahadtum ila aladiina kuwii maahane caahadtum aada la ballantanteen min almushrikiina xaal ay gaalada ka mid yihiin kuwaasi uma markaa dabadeed lam yanqusuukum aan idin nuqsaaminin shay-an waxba idinka nuqsaaminin idinka walam yudaahiruu aan kaalmaynin calaykum idinka korkiinana axadan qof aan idinku kaalmaynin fa atimuu dhammaystira ilayhim kuwaa xaggooda u dhammaystira cahdahum ballantooda ilaa muddatihim muddadooda ugu dhammaystira kuwaasi ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuttaqiina kuwa ka cabsada isaga qolo marka sifadan leh haddaynan ballantii waxba ka nuqsaaminin cadow idinku kaalmaynin qoladaa waxaad u dhammaystirtaan muddadoodii u taam yeela wax cabsiya kama qabtaan inta ay muddadee muddadoodu ay la eg tahay heshiiskoodu la egyahay u dhammaystira aayad fama staqaamuu lakum fastaqiimuu lahumna waa imaan doontaa marka aayaddan marka ibnu jariir aayadda uu daliishanayo uu u daliishanayo waa arbacata ashhurinta wixii afar bilood ka yar ayaa iska leh ilaa afar bilood iyo in looga dhigo laakiin kuwii muddada lahaa cabsina aan laga qabin inay heshiiskii ka baxaan iyaga muddadooda loo dhammaystira ila aladiina kuwii maahane caahadtum aada la ballantanteen ood heshiis la saxeexateen min almushrikiina xaal ay gaalada ka mid yihiin kuwaasi uma markaa dabadeed lam yanqusuukum aan idin nuqsaaminin idinka shay-an waxba aan idin nuqsaaminin oo ballantii ay galeen aan waxba ka nuqsaaminin walam yudaahiruu aan kaalmaynin calaykum idinka korkiina aan ku kaalmaynin axaddan qof cadowgiinaana aan u kaalmaynin ayb fa atimuu dhammaystira kuwaasi ilayhim xaggooda u dhammaystira cahdahum ballantoodii ilaa muddatihim muddadooda gaarsiiyo u dhammaystira ilaa ay muddada ay leeyihiin kuwaas ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsado aayadahan marka aayadihii anfaal calaaqaadka khaarijiga ayay ka waramayaan siyaasadiisa ayb siyaasada khaariji iyo daakhili waayo culimada waxay yidhaahdaan siyaasada khaarijiga inta badani marka waxay u khuduucaysaa ballamada iyo heshiisyada la geli karo oo dadka aan muslimiinta ahayn lala geli karo iyo axkaamta ballamadaasi siday noqonayaan ayay ka waramaan iyo wixii ku tacalluqo jihaadka iyo difaaciisa iyo waxyaabaha la xiriiro ayb siyaasada daakhiligana asal waxaa u ah amniga in la faafiyo oo dadku ay nabad galaan oo daalimka laga nabad galo gacantiisa oo ay dadku dhulka kor kor socdaan iyaga oo aan cabsi qabin taa marka in la faafiyo labadaasba marka islaamku aada uga waramayo midda daakhiligana hadda xuduud buu islaamka waajib yeelo suuratulmaa-idan kusoo marnay inama jazaau ladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuna fi lardi fasaada an yuqataluu aw yusalabuu aw tuqaaca aydiihim waarjuluhum min khilaafin oo ninka madaxda waa inuusan u naxariisanin kuwa jidka galo oo dadka jidadka u galo dhibo waa inuusan u naxariisanin oo gacan bir ah oo ku hayo ku qabto ayb halkaasaan kusoo marnay taasi middan marka iyadana ku saabsan siyaasadda marka daakhiligaad af shantii daruuriyaadka asal u ah diintii ilaalinteedii iyo naftii iyo maalkii iyo cirdigii iyo caqligii waxaasoo dhan inuu marka waddankii ka ilaaliyo ou u ilaaliyo midda khaarijigana waa tan hadda aan ka hadlayno cuhuudda iyo waxyaabaha ku tacalluqowa marka islaamku waa diin dhammaystiran oo waxay ka tagtay aan jirin wynaan oo mujtamacaani noloshoodao dhan baa ku jirto ayb meel kalena waxba ugama baahno isagaa ku filan faida nsalaka alashhuru lxurumu faqtuluu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum haddii marka heshiiskii waqtigiisii la gaaro bilihii xurmada lahaana ay baxaan dagaalkii marka ku bilaaba nimankaasi fa-idaa haddii insalaka ou baxo ou tago alashhuru bilihii hadday tagaan alxurumu xurmada lahaa waa dulqacda iyo waxaan ujeedaa dulqacda iyo dulxija iyo muxaram iyo rajab rajabu mudar beyna jumaada wa shacbaan udhexeeya ayb faqtuluu dila almushrikiina mushrikiinta dila xaysu meel wajadtumuuhum aada ku heshaan wakhuduu qabta wakhuduu qabtahum iyaga qabta oo qafaala yani maxaabiiska dhiga waxsuruuhum waxsuruu shara oo manciyo ka celiya hum iyaga oo waxaad ka celisaan marka inay socdaan jidkii oo see la yeelayaa marka wax suruuhum macnaheedu waxay tahay hadday dhufays iyo idinka galaan gaarka qabta ayb waqcuduu lahum u fariista iyaga kulla marsadin meel kastoo lagu gabado meel walbo cadow loogu gambado ugu gabada fa in taabuu hadday soo noqdaan oo shirkigii ka laabtaan wa aqaamuu ay oogaan asalaata salaadii ay oogaan waaatuu wa aatawu zakaata zakadii ay siiyaan oy bixiyaan fakhalluu sabiilahum jidkooda banneeya markaa daaya ina allaha alle gafuurun mid dembi dhaafid badan waayo raxiimun oo naxariis badan ayb fa idaa haddii in salaka ou go-o muddadii alashhuru bilihi alxurumu xurmada lahaa hadday go-aane afarta ahaa faqtuluu markaa dila almushrikiina mushrikiintii xaysu meel wajadtumuuhum aada ku aragtaan ilaa waana u digteen waxaa laga hadlayaana dabcan markaa mushrikiintii carabta iyo wixii ku haray weeyaan marka iyaga kuwaas amaa kuwa kitaabka u saaxiibkaa iyaga shanigooda waa imaan doonaayo xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saagiruun hadday jizye bixiyaan ama heshiis markaa lagula galay wax ku bixinayaan waa la yska daynayaan aayadahanna dabcan waxay soo degeen qur-aan aayadihii yani qur-aankii aada yani markii nabiga sala allahu alayh waali wasalama uu dhiman rabay soo degay way sanadii sagaalaad wixii ka dambeeyey waay oo nebiga kadib wax badan ma nooleynba waxay kutusayaan marka waa aayaad yacni ka warramaya waqtiga muslimiintu ay qalabo iyo xoog leeyihiin wax ka warramaya aayado ka warramaya wey ayb ee sidanna dee saan dersigii hore iyo mar kale ku sheegnayba qolo walba oo mabda' wadato siday yeeli lahayd weeyaan uun islaamka in lagu ceebeeyo ma gar ma noqonaysa marka naam qolo kastaoo mabda' wadato mabda-eeda waa faafinaysaa naam marka siday ku faafinayaanna waa siday yeelaan mabda-a marka muslimiintu ay wataan ma ahan dowladnimo iyo annaga una nala raaca ma ahane mabda-oodu waxay tahay dadku inay ilaahay caabudaan marka mabda markay noqotana dee mabda-i islaamka waa kan alla adduunkaba u abuuray oo qofkani waxaa la leeyahay war addoon ii noqo maahane ilaahay caabud allihii ku abuuray intaa weeyaan marka ta islaamku ou faafinayo u baahinaya haddii marka ubaahintaasi marka xaalaadkeedu marka siyaal kala duwan bay yeelan kartaa si kamida weeyaan marka sidaa faidaa haddii insalaqa ou go-o alashhuru bilihi alxurumu xurmada lahaa faqtuluu dila almushrikiina mushrikiinta xaysu meel wajadtumuuhum aada ku heshaan wakhuduuhum qabta oo yacni waxaa weeyaan qafaala waa iyaga marka waxsuruuhum meeshooda ku celiya oo ku xabisa waxsuruu celiya hum iyaga oo inay dhaqdhaqaaqaan ka celiya waqcuduu lahum u fariista kulla marsadin makaanu fadhi kastoo meel kastoo kuur ah u gala nacam almarsad waxaa weeyaan waa meesha cadowga loogu dhuunto oo loogu loogu galo meel walbo cadow loo galo oo loogu dhuunto u gala wey fa in taabuu hadday shirkigii kasoo laabtaan wa aqaamuu ay oogaan asalaata salaada wa aatawu zakaata sakadiina ay siiyaan fakhalluu baneeya sabiilahum jidkooda qofku hadduu muumin yahay towxiidkii laga helo salaadii uu yacni ogol yahay zakadiina sidoo kale uu ogol yahay oo islaamkii uu iltizaamo leanna salaada iyo zakadooda waxaa weeyaan iltizaamka shareecada ayay u yihiin aas-aas iyo saldhig u yihiin haddii marka wuxuu leeyahay haddii islaamkii uu iltizaamo shirkigii iyo gaalnimadiina uu kasoo laabto waxaa weeyaan lahumaa lilmuslimiin wa calayhimaa cala lmuslimiin waa muslim waxa muslimku leeyahay buu leeyahay waxa muslim waajib ku ahba isagana waajib ku noqonayo in la dilaa ma banaana marka qof muslima oo towxiidkiina qirayo axkaamtii islaamkana dusha saaranayo iltizaamayo dilkiisa ma banaanaanaya marka nacam ayb waa kala saaray marka allah subxaanahu watacaala cidda dilkeedu bannaan tahay iyo waxa ay ku bannaan tahay iyo kuwa aan la dili karin oo jidkooda la banaynayo waddada loo banaynayo wou kala caddeeyey allah subxaanahu watacaala haddii marka ay isku qasmaan iyaduna waxaa weeyaan wareer aada u weyn weeyaan islaamka laftiisana inay dhib u keenaysana marka aada bay u muuqanaysaa ayb fakhalluu baneeya sabiilahum jidkooda u baneeya hadday towbad keenaan oo salaadii oogaan sakadiina bixiyaan in allaha alle kafuurun weeyaan alla dembi dhaafid badan raxiimun naxariis badan wain axadun min almushrikiina stajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaama allahi uma abliqhu ma'mana waa xugun kale oo ku tacalluqo muslimiinta iyo gaalada wain axadun wain istajaaraka hadduu magangelyo kaa dalbo axadun qof axadka oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ah istajaaraka magangelyo ou kaa dalbo fa ajir magangelihu isaga ammaansii xataa intii yasmaca ou ka maqlayo kalaamallaahi ilaahay kalaamkiisa uma markaa dabadeed abliq gaarsiihu isaga ma'manahu meeshii uu ku ammaan gelayay gaarsii meeshuu ku ammaan gelayana dadkiisa meeshay degan yihiin dalika kaagaasi biannahum inay yihiin weeyaan ayaa loo yeelay darteed qowmun qolo inay yihiin laa yaclamuuna aan waxba garanaynin aayaddanna nin gaaladii xarbiga ahaabaaba wuxuu yidhi intuu isa soo dhiibay buu yidhi war aniga waxaan rabaa inaan balxaa wixiina dhagaysto oon ogaado diinkii iyo wax lamida magangelyo hala isiiyo waa la magangelina si uu dacwada islaamka ee dhabta ah u dhagaysto una fahmo haddii marka uu dhagaysto labay mid noqone inuu islaamo hadduu islaamo waaba dadkaasuu la mid yahay muslimiinta haddii uunan islaamin oo uu yidhaahdo aniga waa soo fakarayaa weli ama waxaan uma bogsani haddii uu yidhaahdana ma la dilayaa maya waa la wadayaa islaamka dhulkiisa o dhan waa laga bixinayaa meeshii uu ka yimidaa la geynayaa marka mar dambe haddii la arko isagoo islaamkii la dagaalamaya ama aan ammaan ku imaanin marka haddii la doono waa la dilayaa ayb wax isku qas iyo khiyaano iyo hadaf uun wax in wax uun in la dilo keliya islaamnimadu maahan islaamnimadu marka waxaa weeyaan waa waxaa ku jirta iyada lafteeda qofku inuu kalaamka alle dhagaysto fursad in loo siiyo haddii marka isagu sidii uu yeeli lahaa ayaddanaa ka warramaysa wain axadun wain istajaaraka haddii uu ku magan magangelyo kaa dalbo axadun qof axadka oo min almushrikiina mushrikiinta ka mida istajaaraka magangelyo uu ku weydiisto kaa dalbado waa ishtiqaal fa ajir magangelihu isaga xataa intii yasmaca uu ka maqlayo kalaamallaahi ilaahay kalaamkiisa aayaddan masale caqiidana waa laga qaadanayaayo waxay tahay qur-aanka si kastoo loo akriya waa kalaamullaahi imaam axmed wuxuu yidhi qur-aanka markaan annaga akrinayno hadda aan akrino qur-aan ficilkeenna iyo annaga makhluuqaan nahay laakiin waxa aan akrinayno waa kalaamullaahi ka bixi maayo kalaamullaahi inuu yahay imaam axmed waxa uu yidhi miman yasmac gaalkan yow ka maqlayaa qur-aanka ilaahay miyou ka maqlayaa mase qof muslimuu ka maqlayaa qof muslimuu ka maqlayaa iyadoo qof muslima laga maqlayo qur-aanku qur-aan yahay weli kalaamullaahina uu yahay uma markaa dabadeed abliq gaarsiihu isaga ma'manahu makaanu nabadgelkiisa meesha uu ku badbaadayo ku nabadgelayana gaarsii oo waxbaha taabani dalika kaagaasi biannahum bisababi annahum sidaa waxaa loo yeelay biannahum bisababi annahum iyagu qowmun qolo inay yihiin qolada oo laa yaclamuuna aan waxba garanaynin tay alla kalaamkiisa dhagaysteen hadday iska tageen dad aan waxba ogeyn weeyaan iyagu ayb kayfa yakuun markaa taana waxaa looga baxay gaalka musta'manka ah musta'man waa qofka adiga ammaanku weydiistay ood ammaan u fidisay ammaan haddaa u fidisay iyaan in la dilaa marka mamnuucay noqonaysaa diintii ha dhagaysto kadib ha tago marka diinka uu dhagaysanaya qofka hadduu muslimiinta soo dhex galo diin saxa inuu dhagaystaa la rabaa haddii marka ficilkii muslimiinta iyo diinta waxa ay ka sheegayaanba qalad ay tahay ee muslimiintii laftoodii baaba fitno ku noqonayaba qofkan gaalka qofkii waxaa la rabaa diin saxiixa inuu maqlo kow tan labaadna waxaa laga rabaa inuu ficil fiican arko wax marka ficil qayaano iyo qaabdarro iyo haddii uu arko waxaa laga yaabaa inuu yidhaha islaamku waxbaa waxaan sidanba weeyaan hadday hadduu wax tarayo kuwan uu ku tari lahaa in la yidhaahdaa laga yaabaa taasna waa khatar kayfa yakunu lilmushrikiina cahdun cinda allahi wa cinda rasuulihi ila aladiina caahadtum cinda almasjidi alxaraam kayfa waa yaabe sideebaa yakuunu oo ugu ahaanayaa lilmushrikiina mushrikiinta cahdun wax ballana say ugu ahaanaysaa cinda allaahi ilaahay agtiisa wa cinda rasuulihi rasuulkiisa agtiisa ila aladiina kuwii maahane caahadtum aada la ballantanteen cinda almasjidi alxaraami masjidkii xurmada lahaa agtiisa kuwaad kula heshiiseen maahane famaa intii istaqaamuu ay toosnaanayaan lakum idinka intay idiin toosnaanayaan kuwaasi fastaqiimuu u toosnaada lahum iyaga idinka in allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuttaqiina kuwa isaga ka cabsada kayfa waa yaabe sideebaa cahdi iyo ballan ay ugu sugnaanaysaa gaaladii wa in yadharuu hadday adkaadaan calaykum idinka korkiina ay ka adkaadaanna laa yarqubuu ilaalin maayaan oo ma dho ma dho ma ma idinku dhowrayaan fiikum idinka dhexdiina idinku sugi maayaan ilan qaraabo walaa dimmatan iyo cahdi iyo magangelyo midna idin dhowri maayaan yurduunakum ay idin raaligelinayaan biafwaahihim afafkooday idink idinku raaligelinayaan wata'baa way diidaysaa quluubuhum quluubtoodana waa diidaysaa wa akharuhum badankoodna faasiquuna weeyaan kuwa ilaahay daacadiisii ka tegay kayfadan marka tacajub baa ku jiro kayfa waa yaabe sidee baa yakuunu lilmushrikiina mushrikiinta ugu ahaanaya cahdun wax ballana say ugu sugnaanaysaa cinda allaahi ilaahay agtiisa iyo wa cinda rasuulihi rasuulkiisa agtiisa ila aladiina kuwii maahane caahadtum aada la heshiiseen cinda almasjidi masjidkii agtiisa aada kula heshiiseen alxaraami xurmada lahaa waa kuwii marka sulxulxudaybiya iyagana waa kuwii ka baxay nebigu waa u toosnaaday intay heshiiska ku taagnaayeen markii dambena way ka baxeen heshiiska siday uga baxeenna waxay ahayd laba qolo qolana nebiga ayay xilfi la noqotay iyo bahwadaag khusaacawa qolana bani bakar ayaa la dhahayay oo quraysh bay gashay dhinacooda labada qolana dagaal baa ka dhex taagnaa habeen madow baa marka reer bani bakar waxay mireen khusaaca quraysh marka inay ka celiyaanay ahayd hub bay siiyeene hoos bay ka hubeeyeen marka gala oo iska dhiciyay dheheen nimankaas khusaaca oo marka oo ayaa nebiga u yimaadeen waxay yidhaahdeen rasuul allow nimankii reer bani bakar waana laayeen sidaasay noogu galeen qurayshna waa kaalmaysay arrintii markii la ogaadayna waa ku caddaatay quraysh abuu sufyaan nebiga ayuu u yimid iyo ama dadba usoo diray isagoo dhahaya arrintaa inuu ka garaaban rabo nebigu waa diiday sala allahu calayhi wasalam taas baana marka keentay in makaba nebigu uu furto heshiiskii marka ayaga dhankoodau ka jabay nebiga dhankiisa kama jebin ayb kuwaa marka aada masjidulxaraam agtiisa kula heshiiseen maahane fama staqaamuu intay idiin toosnaanayaan lakum idinka fastaqiimuu u toosnaada lahum iyaga ayb ina allaha alle yuxibu wuxuu jecel yahay almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsado isaga ka dhowrsado isaga yacni ka dhowrsado ka baqo kayfa wain yadharuu calaykum kayfa waa yaabe sideebaa yakuunu lahum cahdun gaaladu ballan ay ugu sugnaanayaan cinda allaahi wa cinda rasuulihi alle rasuul agtiisa siday ballan ugu yeelanayaan wain yadharuu hadday adkaadaan calaykum idinka korkiina ay idinka adkaadaan laa yarqubuu ilaalin maayaan fiikum idinka sha'nigiina ku ilaalin maayaan ilan ilan marka saddex macnay leedahay in lagu micneeyo ilan bimacnaa qaraabatan qaraabanimo idiin ilaalin maayaan oo idinku dhaafi maayaan ilan waxaa kaloo lagu macneeyaa dimma yacni cahdan wax ballana idinku dhowri maayaan hadday idinka adkaadaan macnaha saddexaadna waxa uu yahay ilan allah in laga laa yarqubuu fiikum idinku dhowri maayaan ilan ilaahay idinku dhowri maayaan ayb walaa dimatanna idin saddexdaa tafsiir baa ku jira marka kan qaraabada un baan ku wadaynaa ayb laa yarqubuudana marka wain yadharuuda ayay u tahay jawaab kayfa xaalku si kayfa waa yaabee sideebaa ballan iyo cahdi ay alla agtiisa ugu yeelanayaan iyo rasuulkiisa wain yadharuu hadday adkaadaan calaykum korkiina ka adkaadaanna laa yarqubuu aynan dhaafaynin yacni dhaafi maayaan oo fiikum idinka yacni shanigiina idin idinku dhowri maayaan ilan qaraabatan qaraabanimo idinku dhowri maayaan walaa dimatan magangelyo iyo cahdina idinku ilaalin maayo midna idinku dhaafi maayaan cahdina idinku dhowri maayo ballan qaraabanimona idinku dhowri maayaan waa qaraabanimo iyadoo jirta xataa idinku ilaalin maayaan yurduunakum way idin raalligelinayaan iyaga biafwaahihim afkay idinka raalligelinayaan afafkooda ayay idinka raalligelinayaan ey yucduunakum bialsinatihim carabiyadooday idinku siinayaan khilaafa maa fii quluubihim wa ta'baa way diideysaa quluubuhum quluubtoodana waa diideysaa arrintaasi marka dee ilaahay hadda iyaga abuuray oo quluubtoodana waxa ku jira og ayaa sidan ka warramaya afka ayay idinka idinku raaligelinayaan qalbigana xumaanay idinkugu haystaan waa siduu alla ka warramay wa akharuhum badankoodna faasiquuna weeyaan kuwa daacada rabbi ka baxay ishkaal baa meeshan imaan imaanayo gaalada iyaga dhan waa faasiqiin maxaa loo yidhi wa akharuhum badankood waa faasiqiin oo kuwa aan faasiqiinahayn miyaa ku jirana ishkaalkaasi marka waxaa looga jawaabayaa fisqigan waxaa laga wadaa ballanka baxyada ballan lala galay iyo heshiis lala galay badankood waa ka baxayaan kuwa yar oo aan ka baxaynin oo ku taagan oo gaaladii ka midana waa jiraan macnaha marka sidaas weeyaan ishtarow biaayaati illaahi idinka miyay wax idiin dhowrayaan ishtarow way iibsadeen biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisay ku iibsadeen hamanan lacag hamanka oo qaliilan aada u yar bay ku iibsadeen fasadduu way ka celiyeen annaasa dadkiibay ka celiyeen can sabiilihi alla jidkiisa inahum iyaga saa-a waxaa xumaaday maa waxa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayaan waxay samaynayaan baa xumaaday laa yarqubuuna ila dhowri maayaan fii mu'minin qof mu'mina yacni shanigii ama dhexdiisa ku dhowri maayaan ilan qaraabo walaa dimmatan iyo ballantoona ku ilaalin maayaan wa ulaa-ika kuwaadaas hum iyaga unba almuctaduuna kuwa xadgudbay ah kuwaasi marka waa kuwa xadgudbay fa in taabuu hadday soo noqdaan ay towbad keenaan oo shirkigii kasoo laabtaan wa aqaamuu ay oogaan asalaata salaada oogaan wa aatawu zakaata zakadiina ay siiyaan oy bixiyaan fa ikhwaanukum walaalihin weeyaan fi diini diinka idinkugu walaal ah wax kalood ka rabtaan male siyaaso kale iyo shani kale iyo wax kale male hadday allana isu dhiibaan oy keligii caabudaan shacaa'irtii islaamkana laga helayo ay samaynayaan oy ogol yihiin daaya walaali waa marka diinkay walaale idinkugu yihiin bacd la-ima marka aayaddan waxay ka qaateen qofka aan salaada dukanin yacni inuusan muslim ahayn oo gaal yahay lana dilayo in la dilaayo aimadu marka hadduu salaada diido iskuma hayaan laakiin kan salaada inkiro wujuubkeedana iskuma hayaan waxay isku khilaafsan yihiin kan salaada wujuubkeeda ogol laakiin aan tukanaynin muslim ma yahay mase ma aha a'imadii hore marka salafku way isku khilaafsanayeen qaarna waxay leeyihiin haddii uu wujuubkaas iltizaamo ou dhabarka u rito ou ogolaado haee salaadii ou caajis iyo wax lamida uga tago ee islaamnimadii laga bixin maayo waa la dilayaa qubuuraha muslimiintana lagu duugayaa haddii laakiin asalkeedaba ou diido ama ou yacnii jaxdi uu ka sameeyo markaas waa la dilayaa qubuuraha muslimiintana ma lagu aasayo ayb masaladaa khilaafkeeduna aada uu mashhuur u yahay shaafici qowlkiisana waa ma waa la ogyahay waa la garanay wanufasilu waan kala dhigdhigaynaa al aayaati aayaadkii baan kala bixbixinaynaa in u kala dhigdhigaynaa liqowmin qolo qolada oo yaclamuuna og qolo wax garanayso ayaan aayaadkii u kala bixbixinaynaa waina kahuu aymaanahum min bacdi cahdihim wadacanuu fii diinikum faqaatiluu a'imata alkufri inahum laa aymaana lahum lacallahum yantahuun ballamihii baa weli socda waxyaabaha ay ku buraan haddii heshiis la saxeixo maxaa burin karo wax ka mid a alla aayaddan uga uga hadlayaa wa ina kahuu hadday buriyaan aymaanahum dhaarahoodii ballamadii ay galeen hadday buriyaan min bacdi cahdihim ballankooda ka gadaale ay buriyaan wa dacanuu ay duraan fii diinikum diintiinana ay duraan oo ay diintiinnii wax ka sheegaan faqaatiluu la dagaalama a'imata alkufri kufriga hogaamiyeyaalkiisa kuwa kufriga hogaamiyee madaxda u ah la dagaalama inahum iyagu laa aymaana ballan lahum iyaga ma lahan uma sugnaanina lacallahum yantahuuna likay yantahuu si ay uga joogaan xumaantaas iyo waxyaabahaas ayb idan aayaddu marka waxay daliil u tahay waxyaabaha ballanta buriyo waxaa ka mid ah diinta inay duraan haddii heshiis la kala galo ee qofkan hadduu diintaada ixtiraamaynin oo uu diintaadii wax ka sheegayo ou caynayo idinka heshiis idinkama dhexayn kara ayb calaaqaadka muslimiinta ee gaalada ka dhexeeyo loo fiirin maayo maxaan annaga lacag ka helaynaa maxayna siinayaan ma laga fiirinaya ee waxaa laga fiirinayaa qiyamka aasaasiga ummadda waxyaabaha qiyamka u ah ee ummaddu meesha ay ka noolaato kana dhimato ayaa laga fiirinaya leanna ummadaani mar kasta waa noolaanaysaa un haddii wax kasto ay dhacaan kor iyo hoos way noolaanaysaa tan nolosha un laga fii taa la fiirin maayee qiyamkooda aasaasigaa la milicsana oo la fiirinaya haddii marka diintaadii ixtiraam uunan uhaynine wax ka sheegaya si calana wax uga sheego waa kaasa marka waxaa weeyaan ballantii waa ka baxday haddii marka qofka muslimiinta xukunkooda ku hoos noole gaalka ah nebiga caayo diinta uu duro wax ka sheego waxyaabaha haddii uu la yimaado ballantii la siiyey waa baaba-day marka maxaa lagu sameynayaa haddii nebiga ou caayo waa la dilaya xukunkiisu sidaas waayo haddii marka aktharulaimana sidaasay ku tageen saddexda imaam shaafici iyo imaam malik iyo imaam axmed sidaasay ku tageen abu xaniifa isagu waxa uu yidhi hadduu cayda soo celceliyo waa la dilaya leanna wuxuu leeyahay hal mar oo uu caayo diinka ama nebiga waxa ay ku jiraanoo gaalnimada ka weyn buu leeyahay laakiin qowlkaas waa qowl aada u fog walidalika qowl daciifa waayo leanna axaadiidta nebiga waxay tilmaamaysaa in la dilaayo qofkaas aayaddan waa ka mid faqaatiluu a'imata alkufri muxuu ku noqday marka a'imata alkufri maxay ku noqdeenna duridda diintay ku noqdeen qur-aanka marka in la fahmo waana a'imata alkufri wasfigaa wuxuu ugu baxay wadacanuu fii diinikum taa saameyn ku leh xukunka koo ta kale waxay tahay nabiga sal ll ly slam waxaa jirtay naag nebiga cayn jirtay oo nin ou lahaa umuwalad bay u ahayd oo addoonay u ahayd ilmay u dhashay marka uu dhinto waa xoroobeysay nebigay cayi jirtay marka markii dambe nin indhoolana waa ahaa intuu usoo gaatamay buu waran intuu korka ka saaray buu kula fadhiistay markaasaa nebiga loo sheegay addoontii iblaaye ahayd waa la dilo ninkaasaa dilay markaasuu yidhi nebiga sala allahu calayh waali wasalam war markhaati ka noqda dhiiggeedu waa wax ka wax ka soo qaad ma leh naagtaa dhiiggeeda wax laga soo qaadaya ma leh nebiga sala allahu calayh ali wasalam laba mas'aleba waa laga qaadanayaa qofka nebiga caayo in la dilayo mas'alada labaadna hadduu gaal yahay xataa waa la dilaya ila naagtan muslimad maynan ahayn iyada mas'alada saddexaad oo laga qaadanayo hadday naag tahay xataa waa la dilayaa oo tii ahayd marka naagaha lama dilo waa laga waa tani marka ma khuseynaysa meeshaan ayb naagta sida badan da naag in la dilaa ma banaana haddaynan iyadu dagaal soo gelin middaan iyada marka waa la dilayaa nabiga sal ll ly slam markii maka uu furtay dadka waa iska daayey waa cafiyey dhowr qofood maahane hal naag baa ku jirtay dadkaas wuxuu yidhi haddaad aragtaan kacbada daaheeda iyadoo iyagoo ku dhegan kacbada daaheeda iyagoo haysta haddaad aragtaan ku dila buu yidhi nabiga ibnu khatal markii la yidhi kacbaduu ku dhegan yahay rasuul allow ku dila buu yidhi bartaas kacbadu ma magan gelinaysa maxaa dhacay gaaladii kaleba waa la yska dhaafay isaga gaalnimadiisu waxbaa u weheliyey nebi cayn iyo xumaan kalea u wehelisay ayb nabiga waxaa dhacday abubakar radia allahu canhu waqtigiisii nin baa u yimid markaasuu abubakar caayey cay buu ula kala baxay abubarsat alaslami baa marka meesha joogay markaasuu yidhi yaa amiira almu'miniin yaa khaliifata rasuulillaahi ninkaan ii ogolow aan dilo ii fadwo ninkaan inaan dilo markaasuu wuxuu yidhi haddaan dil ku dhaho ma dili lahayd haa maya haadihi lam takun ilaa lirasuulillahi sal ll ly slam qof haddii uu qof caayo ka loo dilaayo waa un rasuulka sala allahu calayh waali wasalam ninkii rasuulka caayo waa la dilaya laakiin nin kale ninkii caayo hebelow caayay darteed ama wax ka sheegay qof looma dili karo yii marka iska daa buu yidhi ninkan marka dil xaq dil ma ma mudna bal fiiri abubakar radia allahu canhu ee dadka maanta joogana qofka waxaa laga yaabaa hadduu awood leeyahay maanta cay iska dhaafe waxaan cay ahayn xataa inuu qofka kale ku dilo wixii marka waxay iska noqdeen waxyaabo markaan wax badan loo fiirinaynin ayib abubakar xadiidkiisaana wuxuu tusayaa ninkii nabiga caaya in la dilayo hadduu muslim ahaa diinta waa uga baxaa waana la dilayaa yataxatamu qatluhu ayb hadduu muslim isagoo aan nabiga caayo ee uu soo islaamo xataa waa la dilayaa isaga gaalka haddii isagoo gaala intuu nebiga caayo inta aan la dilin towbad keeno uu soo islaama see la yeela isagana meeshaa iyada aimada fuqahadu waa isku khilaafeen bacd al aima waxay yidhaahdeen markaas xataa waa la dilaya sababtuna waxay tahay loo dilayo xaqii nebiga cid cafin karta ma leh isaga waa dhintay berigii ou noolaa hadduu doono waa cafi karay laakiin hadda maadaama nebigu dhintay uunan cafinaynin ninka booskiisa taagan waa inuu ninkaa nebiga uga garsoor falaa isaga islaamka waa laga aqbalayaa waa laakiin dilka ka baaqan maayo qofkii marka nebiga afkiisa ku taago salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi meeshaasi marka hadda ninkii nebiga caayey ninkii marka siiyey magangeliyo weliba taageeray ee yidhi xornimo waayo waa la cayn karaa ni wixii la doono yidhi ee isaga maal iyo naf iyo wax walbaa ku bixiyey heshiiska isaga iyo muslimiinta ka dhexeeya muxuu noqonaa marka waa heshiis baatil ah diblomaasinimadana marka waa inay go-do leanna wax kalaba waa lagu gooyaa diblomaasinimadda wax intaa ka sokeeyo dana intaa ka yaray ku gooyaan muslimiinta maxaa marka danta ka weyn yacni maxay tahay rasuulka sala allahu alayh waali wasalam waxa ka weyn waa ayo oo makhluuqa nebiga sala allahu alayh waali wasalam ayb waxyaabaha marka heshiiska lagu baabi'iyo tan waxyaabahana ka mida marka ayb waina kasuu hadday buriyaan aymaanahum aymaanahum dhaarahooda ay buriyaan ama ballamadoodii min bacdi cahdihim ballankoodii ka gadaale wadacanuu ay duraan fii diinikum diintiinana ay duraan ay wax ka sheegaan faqaatiluu la dagaalama a'imata alkufri gaalada hogaamiyeyaalkooda la dagaalama maxay hoggaan ku noqdeen durista ay diinta durayaan iyo garab istaagga ay garab istaagayaan dadka diinta duro saasay a'imata alkufri ku ku noqonayaan ayb inahum iyaga laa aymaana cahdi lahum iyaga uma sugnaanin ibnu caamir wuxuu akhriyey laa iimaana lahum kuwaas iimaan ma leh ayb lacallahum yantahuuna likay yantahuu si ay uga joogaan ayb alaa tuqaatiluuna miyaynan la dagaalamaynin qowman qolo qolada oo nakasuu buriyey aymaanahum dhaarahoodii buriyeen kuwaa miyaynan la dagaalaynin wahamuu hamiyey biikhraaji rasuuli rasuulka bixintiisana ku hamiyey ayb oo yacni sidaa yeeleen wahum iyaguna bada walxaal hum iyaguna bada-uukum ay idinku bilaabeen oo idinka aydnan ku bilaabin awala maratin mar kolkii ugu horreysay atakhshawna ma cabsanaysaan hum iyaga ma ka cabsanaysaan faallaahu allah axaqu ku xaqnimo badan an takhshawhu inaa ka cabsataan in kuntum haddaad tihiin mu'miniina mu'miniin haddii aad tihiin allah ku habboon inaad ka cabsataan ayb qaatiluuhum la dagaalama yucadib cadaabee hum alle yucadib cadaabee hum iyaga allaahu alla cadaabee biaydiikum gacmihiina ku cadaabee wayuqsi dulleeye alle him iyaga dulleeye wayansur gargaaree kum idinka idiin gargaaree calayhim korkooda idinkaga gargaaree wayashfi ilaahay daaweeye suduura qowmin qolo laabteed ayuu daaweynayaa mu'miniina mu'miniina qolo mu'miniina laabtoodana waa daaweynayaa alle ayb wayudhib alla tagsiiye waa tagsiinayaa gayda quluubihim quluubtooda ciilkiisa alla tagsiiye wayatuubu llaahu ilaahay ka towbad aqbale wayatuubu llaahu wou ka towbad aqbalayaa alle calaa man ayuu ka towbad aqbalayaa duul yashaa u ou doonayo wallaahu alle caliimun alla cilmi badan oo ogaal badan waa xakiimun falsan qaatiluuhum la dagaalama yucadibhum ullahu alla cadaabee biaydiikum gacmihiina ku cadaabee gacmihiinii buu ku cadaabayaa wayuqsihim dulleeye alle wuu dulleynayaa alle haddaad la dagaashaan wayansurkum idiin gargaaree idinka calayhim korkoodana idinkaga gargaaree haddaad marka dhab ku socotaan oo ti allaha ku socotaan alla idinkaga gargaaree kuwaas wayashfi alla daaweeye wou daweynayaa suduura qowmin qolo laabtood mu'miniina mu'miniina qolo mu'miniina la ciilay ee qalbigoodu ou yacnii buko ayuu alla ku daaweynayaa guushaas aad ka helaysaan kuwaas wayudhib tagsiiye alla waa tebinayaa gayda quluubihim quluubtooda carada ku jirtana waa tagsiinayaa alla subxaanahu watacaala ayb qoladii qurayshna dabcan bani bakar ee qoladii khusaaca in loo jeedana marka waa lagu macneeyaa wayatuubu llaahu ilaahay wuu ka towbad aqbalayaa calaa man duul korkooda ka towbad aqbalayaa yashaa-u uu doonayo wallaahu alla caliimun alla ogaal badan waa xakiimun falsan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed